waxaanu la hadalnay annaga oo laba boqol oo odaya mudane axmed shide waxaan nidhi odayaashaadii baan nahay waxaan rabnaa khilaafkan maanta soo baxay in la dhammeeyo oon annagu soomaali ahaan ku dhammayno idii wada hadashiino annagu odayaashiinniya axmed uu naga aqbalay wuxuu yidhi waan aqbalay odayaashaydiibaa tihiin waan yeelay waxaan u tagnay mustafe iyo ninka la yidhaahdo aadan iyagana waan u bandhignay waxay yidhaahdeen waan aqbalay waan idiin imanaynaa axmed waxaan isku ogeyn inuu daraad baan la hadalay inuu shalay yimaado ama berri ama saa dambe aroortaan imaamku yidhi annagoo saa isku og oo xiisaddii siyaasadeeda deegaankii iyo dadkii ay yar degtay ayaa saaka markaanu la hadalray wasiirku wuxuu yidhi waan idiin iman doonaa waxaanan ogeyn inuu maanta ama berri toole shalay ama maanta inuu yimaado waxaa noo caddaatay inuuna marka wasiirku noo soo socon uu dhayalsaday hadalka iyagii odayaashiisii waxa uu dowlad ku yahay uu wasiir u yahay uu guddoomiye u yahay dee waa shacabka annaguna shacabka raggii horjoogayaasha u ahaa baanahay wasiirka iyagii wey inaan nimaadno arrimaha iyagan khilaafka iyaga dhammaysanno waan isu daynay in la dhammeeyaan isku daynay waxaasoo dhan axmed muuna dhag noo dhigin uuna yaraystay uuna yaraystay waan ku celinayaa marka waxaan isla qaadanay qodobadan xaggan ka soo horay annagoo odayaashii waxaan xaggan ka caddaynaynaa in iskudaygii wadahadashiintii khilaafka in la dhammeeyo in dhanka wasiirka axmed shide uu ka socon waayo guddoomiyaha xisbiga in shacabku ogaado